Ka qayb qaadashada dhismaha masaajidda iyo goobaha lagu barto diinta waa shay ay aad u bogaadisay diinta Islaamka. Masjidka weyn ee jaamica ah kuna yaala degmada Gurceel waxa uu soo socday in muddo ah waxaana uu ku dhow yahay heer gabangaba ah sida ay sheegeen guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidkan. Guddigan dhismaha masjidka gacanta ku haya ayaa tilmaamay in masjidka lagu leeyahay lacago deyn ah waxaana ay xuseen in loo baahan yahay in dadka muslimiinta ah ay qayb ka qaataan sidii loo dhammaystiri lahaa masjidka iyo waxyaabaha uu u baahan yahay. Macalin Cumar Macalin Maxamuud oo qayb ka ah guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidkan ayaa sharaxaad ka bixinaya waxyaabaha masjidkani uu u baahan yahay in lagu dhammaystiro iyo heerka uu marayo iminka.
halkaani waa masjidkii jaamica ee degmada guraceel ee muddo laba san- sanaa dhismihiisa uu socday masjidku wuxuu u baahday qarash fara badan ayaa hore u galay haddana waa gebagabo waxaan hore u anaa u malaynaya inuu la furi karo maalmaha ciiddaha soo socda laakiin hadda waxaad u mooddaa inuu kadib marayo masjidka lacag dayna waa lagu leeyahay akoonkuna waa ka maran yahay haddana weli shaqaa ka socota marka dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ee codkeenna garanaya meel kastay joogaan dal iyo dibadba inaad wax ka dhammaystirtaan ayaa loo baahan yahay waxaa hataa hadda aan waxba loo hayo laga gudbi rabaa dhabaqa kore gogoshiisii ka dhexana dayn hadda lagu soo qaadaan ilama taalacsna kan hoose gogoshiisi waa u dhammaatay laakiin weli lama goglin marka hadda naashnaas yar baa ka dhiman inaad wax ka dhammaystirtaan dhanka kale sheekh cabdikariin maxamed bare guddoomiyaha guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka iyo sidoo kale sheekh cabdisade cabdulqaadir ayaa waxa ay si wadajir ah ugu baaqeen bulshada muslimiinta sida jaaliyadaha dibadda inay gacan ka geystaan dhismaha masjidkani wax alla wixii maaragtay na arkaya oo na daawanaya amase maaragtay qowlkana uu gaarayo in ay maaragtay nagala qayb qaataan dhammaystirka iyo deynka masjidka lagu leeyahay codsi ayaan aad u nahay waxaa la dhammaystiraya la samaynaya waa masjidka ilaahay masjidkii gabagabow marahayaa gabagabadiisana waxaa ku xigta lacag deyn oo markay u yaraato ama ka badanba boqol kun oo lacag aan weli leeyahay waxaan leenahay dadka islaamka ah ee codka naga maqlahayow masjidkii nala dhammaystira si oon ugu- ugu dhow macnaha salaadiisii iyo wixii loogu ta- loogu talagalay loogu tukado masjid jaamica weyn ee degmada Gurceel ayaa dhismihiisu socday in muddo ah waxaana uu ku dhow yahay heer gabagaba ah dhismaha masaajiduna waxa uu qayb ka yahay waxyaabaha ay meelaha sare geysay diinta islaamka laguna badbaado